statnuura bildaawe oo kuumada ah baryaalka magaalada dhuusamareeb ayaa maamulka degmada dhuusamareeb kala tali iyo heerka nadaafada magaalada city korlanqaada sataasatina lansamey waliba uusan ka baaqayay in xaafado magaalada lanqobada tartan dhanka nadaafade dhinaga kale staad nuur waliba uusa bulshada caasimada qeybo shishal gadisan aan ka baaqay inyo beeraan geedo sarlanhel magaalo wadacgaare deegaanka nagada koro kowsa jiidada suurada maamulka waxaan usoo jeedi lahaa in dadka lagu tartan siiyo in lagu kala abaal mariyo mataqaanaa ishaga fursadaha lagu kala siiyo lagu kala xusho sida ay nadaafadda uga soo baxeen xaafadahaan oo la yidhahdo xaafadaasi waxay ka sarreysaa garaafkii loogu talagalay nadaafadda intaasay dhaaftay xaafadaasina waxay ka halbeegii loogu talagalay intaasay ka gaabisa ayagana lagu kala abaal mariyo oo la yidhahdo sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka xaafadaha markii lagu tarsasiiyey mataqaana abaabulkii iyo ololihii nadaafadda xaafadaasaa gasha kaalinta koowaad si deegaan oo noogu soo baxo qurux badan si lamidana qof kasta oo jooga dhuusamareeb waxaan kula dardaarmi lahaa deegaankiisa oo cagaar iyo caraf iyo qurux iyo roob iyo maxaan ku irahdaa ishak barwaaqaba u noqdo qof kasta guriga uu degan inuu geed ku tallaalo hortiisa inuu ku tallaalo jidka meesha munaasabka ka ah meesha lama rabo baabuur gaadiidka iyo shacabka ay marayaan maahane meesha munaasabka ah waddada qarkeeda inuu geed ku tallaalo in maxaan ku oraa isagoon ku xadgudbaynin waddadii iyo xuquuqdii dadka mataqaanaa maritaanka isagoon ku xadgudbaynin inuu meel walba geed lagu tallaalo la qurxiyo magaalo cagaaran shan sano ama lix sano kadib hadda example markaa soo qaadato centerka magaalada geedihii lagu beeray saddex sano laba sano iyo barka hore markaan halkaan imaanaya hadda geeda la harsan karaa qaarkood ku jira sidaa darteed marka waxaa muhiima faa'iidada dhirta in la fahmo oo qofkuna uusan deegaankeena meeshuu wasaqayn lahaa inuu isku howlo inuu deegaanka wax ku kordhiyo ilaahumaa magaciisa ku qorta ee deegaanka inuu geed ku talaalo qof walba marka maamulkan inay xaafadaha ku tartansiiyaan hadda markii sanadku soo wareego wasaaradda beeraha iyo wasaaradda bay-ada ama deegaankaba waxay bixiyaan dhir dhirtaas marka in laga faa'iidaysto oo magaalada lagu beero oo ay soo baxda magaalo wada dhiraysan cagaaran qurux badan caraf badan nadiifna ah magaalada nadaafadii laga shaqeeyay dhartana lagu beero waa dareemi kartaa sida u ekaanayso marka sidaasaan tala guud aan ugu jeedi lahaa maamulka iyo guddoonka iyo bulshada deegaanka degan iyo maamulada